nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka weli waxaynu ku guda jirnaa sheekadii nebi daa'uud bal raximahullaahu oo isla xilligii sannadadii dambe markay boqoradu dagaal u soo bixi jireen ayaa nebi daa'uud iyo reer bani israa'iil oo dhammu waxay baabi'iyeen reer ramoon oo rabaxna way horreeyeen laakiin nebi daa'uud baa yeruusaleem barinka khaza ee dhulka baytulmaqdis ah iska joogay oo makhribkii ayaa nebi daa'uud ka kacay sariirtiisii oo wuxuu dul socday gurigii boqorka safkiisa oo wuxuu safka ka arkay naag meedhaysanaysa naagtuna dhar bay xirneed markaana naagtuna arag aad bay u qurxanayd markaasaa dad ka mid ah oo isaga la socday weydiiyeen oo naagtu waxay ahayd naagtiisa si kastaba ha ahaatee markaasaa nebi daa'uud bal raximahullaahu uu riyaaxa ku yidhi haddaba bal maanta iska jooga oo berina waa ku dirayaa sidaa aawadeed uu riyaaxa maalintaasi iyo maalin dambeba yeruusaleem buu joogay markii daa'uud u yeedhay ayaa hortiisa wax ku cunay oo wax ku cabay markaasuu samariyey oo fiidkii buu tegay inuu sariirtiisa jiifsado isagoo la socda addoommadiisa taasi waa boqorkii sayidkiisa oo joogay magaalada berinka khaza ee ugu dhow baytulmaqdis laakiinse gurigiisa ma uu tegin markaasaa nebi daawuud bal raximahullah wuxuu wargeeyihii ku yidhi waxaad yuubaha ku tiraahdaa waxaanu ayay kula xumaanin waayo neeftu mar mid bay ka baabi'isaa mid marna mid kale dabayshu ama neeftu marba mid bay baabi'isaa marna mid kale haddaba magaalada dagaalka aad uga sii adkayseen oo afgembi oo aadna isaga dhiirigelisay ka jooji dagaalada iyo waxa oo dhan akhbaarta waxay ahayd akhbaartii loo dhiibay wargeeyihii uu u diray nebi daa'uud isagoo u diraya boqorkii reer bani israa'iil waagaasi reer bani israa'iil waxay ahaan jireen dad kibir badan oo ereyga rabbiga diideen oo aan adeecaynin laakiin daa'uud wuxuu ka dhashay ummaddaasi wakhtigaasi isagoo markii dambe noqday nebi rabbiga ka raameeyey markaasaa sida ay ugu qoran tahay taariikhda laga qoray nebi daa'uud iyo risaaladiisa waxaynu ka baran karnaa casharo fara badan oo kala noocnooc ah adigoo aadan u marin meel kale waxaa wanaagsan in aad fiirisid risaalada nebigeenna suuban calayhi salaam nebigeenna suuban calayhi salaam waa inaan isaga iyo labadii gebdhood oo tii curadda ahayd waxay tii yarayd ku tidhi aabbaheenna waa duqe sida caadada dunida oo dhan tahay markaasaa rabbiga wuxuu sodom iyo gomora ku soo daayey baaruud iyo daab ka yimid xagga rabbiga ee samadda ka soo degtay qoomkii la halaagay bee taasina waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka uu qaray nebi muuse oo waxay noqotay markuu ilaahay baabi'iyey magaalooyinkii bannaanka in ilaaha xasuusto ibraahim luudna qoridda wuu ka bixiyey markii uu rogay magaalooyinkii luud dhex deganaa markaasaa ibraahim bannaanka u baxay oo wuxuu la hadlay walaashiisa uu sodoga u ahaa oo gabdhihii qabay oo wuxuu ku yidhi kaca oo ka soo baxa meeshan waayo rabbiga magaaladan wuu baabi'in doonaa laakiin walaashii sodoga u ahaa uu ila ekeeyey sida uu mid weliba uu ku ciyaaraya markaasuu waagii baryey oo magaalooyinkii iyo malaa'igihii ka soo raadiyeen isaga malaa'igooyinkii luuda dayayeen maalintii subaxa ahayd iyagoo leh kac oo la tag naagtaada iyo labadaada ha badbaadeene laakiinse markuu raagay ayay nimankii gacantiisa qabteen iyo gacantii naagtiisa iyo gacantii labadiisa gabdhood rabbigana wuu naxariistay isaga oo malaa'igtii rabbiga waxay ku tidhi iyadii bal eeg uur baad leedahaye oo wiil baad dhali doontaa magiciisana waxaad u bixin doontaa ismaaciil maxaa yeelay rabbiga waa maqlay dhibaatadaada oo dadka dhexdiisa ku noqon doonaa sida dameer baanjooq ah gacantiisu nin walba gees bay ka noqon doontaa oo nin walba gacantiisana gees baa ka noqon doontaa isaga wuuna deganaan doonaa walaalihiisi oo dhan hortooda oo waxay magicii rabbiga la hadlayay iyada u bixisay waxaad tahay ilaaha wax arka waayo waxay tidhi weliba miyaynan halkan ka arkeen kan ii arkaa sidaa daraaddeed ceylkii waxaa loo bixiyey biir lahayroy bal eeg wuxuu u dhexeeyaa kadeesh iyo baareed oo hagar waxay ibraahiim u dhashay wiil oo ibraahimna wuxuu wiilkaasi hagar ka dhashay u bixiyey ismaaciil ibraahimna wuxuu jiray lix iyo siddeetan sannadood markii hagar ismaaciil u dhashay ibraahim taasina waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka oo ahdigayga waan adkayn doonaa dhexdiina iyo farcankaaga ka dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan waana axdigii wiileegiis waara oo axdigayga waan adkayn doonaa qormadaada dhexdooda tan iyo qarniyadooda oo dhan waana axdigii iyo farcankaaga ka dambeeya oo waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba dhulkii aad socdaalka ku ahayd kaas oo ah dhulka kancaan oo dhan inuu idiin ahaado hanti aad weligiina lahaataan aniga waxaan ahaan doonaa kan idin ilaaliya oo ilaahiina ah dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
kacno kuwada kacno kubogadime kefiya caruus ku yariyo kuweyn annagoo kal furan ku saqabtune kefiya caruus ku yariyo kuweyn annagoo kal furan ku saqabtune kefiya caruus barbaartiyo kufkii aad la kacaantayba ku yaariye keef keef keef yaa caruus barbaartiyo kufkii aad la kacaantayba ku yaariye keef keef keef yaa caruus kooxihii falkoo ku durbaantuma ku heesaye kooxihii falkoo ku durbaantuma ku heesaye keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus kooxihii falkoo ku durbaantuma ku heesaye kooxihii falkoo ku durbaantuma ku heesaye keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus kumaniyo lekjeer keef keef keef yaa caruus kaa tunno ku wada tunno ku kalkaaline keef yaa caruus kaa tunno ku wada tunno ku kalkaaline keef yaa caruus kumaniyo lekjeer keef keef keef yaa caruus kaa tunno ku wada tunno ku kalkaaline keef yaa caruus kaa tunno ku wada tunno ku kalkaaline keef yaa caruus sida koor dahaba fulalkaa buliya qoorta ku sureeye keef yaa caruus sida koor dahaba fulalkaa buliya qoorta ku sureeye keef yaa caruus kartidood hablihi ku kashkaashayba kaalbad ku dhigee keef keef keef yaa caruus kartidood hablihi ku kashkaashayba kaalbad ku dhigee keef keef keef yaa caruus kooxihii fankoo ku durbaantuma ku heesaye kooxihii fankoo ku durbaantuma ku heesaye keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus kooxihii fankoo ku durbaantuma ku heesaye kooxihii fankoo ku durbaantuma ku heesaye keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo